wallaahi waa garan karta dadkan waa aragtay meel kasta oo qofka dhalinyarada ama wax fahmayo ama qofka odayga ah waxa ay daynayaan lama arko hadday fursad ay u helaan awoodooda ma dhabo mooy shacabada inay hal maalin xasuuqaan way rabaan laakiin rabitaankooda cid yani hadda aaminsan lama leh balse tabartooda intaas noqotay inay dadka shacabka ay iska gumaadaan in annaga weli goobkaas wax iyagun ay soo gudbiyeen way annaga lama soo gaarin dadka yaqaano eeladiisii dadka deegaanka oo dariskiisa ah oo aad iyo aad u yaqaano intaan kuu sheegay waxbaas annaga kama hayn wax ciidanana ma aha ninkaas nin caalin iskuol ah oo jaamacadna dhigto arday ah qaabkaasana waa u sheegay naga ninkaas yahay ayaa warbixinta lagu sii gudan wallaahi galey waa ku qasbanahay tallaabeen aan qaadno dadkaan horta waxa weeye waxay aska caadisnin meel ka baxsan oo maaragtay ciidamada ama ii sheegeen dadka shacabka ay degan yihiin oo ciidamadana aynan ku sugneen inay wax ku dilaan oo iska baxsadaan marka meelahaas ay ku dhumaayastaanna meel magaalada ka baxsan oo iisheeg koonaha waayo ay xagga ay jiraan ay u baxsadaan balse waana la daba jooga hadda si meelaha ay soo maraan iyo eeriga ay ku dhumaanayastaanba waa baaritaankeena waa socdaa kulli waa heli doona insha allah